waad mahadsan tahay walaal sidaan la wada socono ciidamada dowladda federaalk waxay ka kooban yihiin guutooyin kala duwan oo aan ahayn isku caqiido dagaal sidoo kalena lahayn dhishibiliin ciidan oo midaysan waxaana ugu wacan ciidamadan oo ay kala wataan dowlado kala duwan oo aan isku siyaasad ahayn ee walaalka mid ka mid ah guutooyinka ciidamada dowladda federaalka waa ciidanka loogu yaro gorgor oo ah ciidan ay tababarkooda iyo taakuladooda leedahay dowladda turkiga ee qaybta ka ah ururka nato ee duulaanka ku qaaday caalamka islaamka si loo xaqiijiyo hiigsiga dowladda federaalka iyo dowladaha ku lugtale dagaalka soomaaliya ee ah in la dhiso ciidamo soomaali ah oo gaaraya soddon kun oo askari oo bedelaya ciidamada afrikaanta ee duulaanka gardarada ku jooga dalka soomaaliya ay dowladda federaalk waxay turkiga la saaxiitay sanadkii labada kun toddoby tobanka heshiis iskaashi militari oo dhigaya in turkiga tababaro kumanaan askari oo soomaali ah turkiga ayaa bishii sebtembar ee sanadkii labada kun toddoby tobankii wuxuu xeebta jaziira ka dhisay saldhig militari oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay kan ugu ballaaran ee uu turkiga ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa kaasoo loogu talagalay inuu noqdo xarun lagu tababaro ciidamo soomaali ah oo daacad u ah danaha ankara ay ka leedahay dalka soomaaliya xerada turkisom ee muqdisho ayay dulaalayaasha u shaqeeya rajab dayb ordogan madaxweynaha dowladda turkiga waxay ku xareeyeen kumanaan dhalinyaro soomaali ah oo horaana loogu sheekeeyey inay wax ku soo baran doonaan dalka turkiga ee markii dambe laga dhigay ciidamo fuliya danaha dowladda cilmaaniyadda u ololeysa ee turkiga saraakiisha iyo macalimiinta turkiga ee gacanta ku haya maamulka xerada turkisom waxay si cad u sheegeen in ciidankan ay tababarayaan ee soomaalida ah ay ku anqariyaan oo ay baraan hidahayo dhaqanka turkiga taas oo muujinaysa in ciidamadan aanay ahayn kuwa loo tababaray dan ay soomaalida leedahay si la mid ah ciidamada maraykanka ee daacadda u ah ee danab loogu yiro gorgor mahaamtooda ciidamo kama mid ahaan dagaalada waaweyn ee tooska ah balse waa ciidan si gaar ah u tababaran oo howlgalladooda ugu muhiimsan ay tahay ilaalinta xarumaha iyo sugidda amniga waxaana shaqada ugu weyn ee uu turkiga ka leeyahay ahayd inay ilaaliyaan amniga saldhigga turkisom oo ah saldhigga ugu weyn ee ay xukuumadda ankara ku leedahay meel ka baxsan dalka turkiga markii uu xasan sheekh maxamuud la wareegay xilka madaxtinimada dowladda federaalka may labada kun labaiy labaatanka waxay tirada ciidamada gorgor ahayd lix kun oo askari iyadoo qorshaha iyo higsiga uu ahaa in la gaarsiiyo afar iyo labaatan kun oo askari laakiin waxay ka mid noqdeen kumanaan askari oo uu xasan sheekh maxamuud ku soo guray furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug si ay qayb uga noqdaan xamlo dagaaleedka la doonayo in lagu ciribtiro maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh maxamuud ayaa aad ugu faanay ciidankan maadaama tiro ahaan ay ka badnaayeen ciidamada danab ee uu tababaro maraykanka waxaana udub dhexaad uga dhigay dagaalka taasina waxay keentay inay noqdaan ciidanka kuwa ugu khasaaraha badan marka laga hadlayo guud ahaan ciidamada dowladda federaalka waxay ciidamadan la kulmeen weeraro laayaan ah oo ka dhacay gobollada shabeellaha dhexe galgaduud hiiraan iyo mudug iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka faramaroojiyeen saanado ciidan oo kala duwan oo ay ku jiraan gawaarida gaashaaman ee dagaalka waxaa saraakiisha laga xusi karaa takar subag leh maxamed cabdiwaaxid faarax cabdi maxamed suulnuug iyo kuwo kale oo aad u badan tani waxay soo dadejisay niidjabka dowladda turkiga ee la xiriira inay tababarto ciidamo kale iyadoo gebi ahaanba joojisay inay qorato ciidamo cusub oo soomaali ah balse wixii ka dambeeyey heshiiska badda ee dhex maray ankara iyo dowladda federaalka ayay dowladda turkiga dib u bilowday inay tababarto ciidamo cusub oo ku biiraya gorgor kuwaasoo ku xaraysan xerada turkisom ee ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marka laga hadlayo caqabadaha ciidamo ee heesta guutooyinka gorgor waxaa ka mid ah in muddada tababarkooda militari uu yahay mid aad u kooban taasoo ka dhigan inaysan lahayn aqoon ciidannimo oo buuxda waxaa sidoo kale jira inay yihiin ciidamo aan lahayn caqiido dagaal oo ay ku howlgalaan askariga iyaga ka mid ahna wuxuu dareensan yahay inuu yahay calooshii shaqaysta fuliya danaha dowlad kale oo dhaqan ahaan xitaa waxaa lagu tarbiyeeyaa hiddaha iyo dhaqanka turkiga sida ay sheegeen saraakiisha turkida ee macalimiinta ka ah xirada turkisom ee tani waxay keentay in ciidamadan markay furimaha isaga hor imaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagaha wax ka dayaan oo orodna ay istaabtaan si aan nolosha lagu qaban ama aan lagu dilin fagaaraha dagaalka sida aan horey usoo tilmaamnay dowladda federaalk ayaa rajo weyn ka qabtaa ciidanka uu tababaro turkiga ee gorgor maadaama tiro ahaan ay yihiin kuwa ugu badan ee ciidamada dowladda federaalka horeyna ay turkida u ballanqaaday inay tababarayaan wax ka badan labaatan kun oo askari burburinta ciidankan iyo khasaaraha lagu gaarsiiyey dagaaladii ay sanadihii lasoo dhaafay kula kulmeen gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa ka dhigan ciidan la-aan baan ayaa soo wajahday dowladda federaalka taasoo keentay in isbeddel lagu sameeyo qorshii bixitaanka ciidamada shisheeye ee ka socda dalalka afrika kuwaas oo magac beddel loo sameeyey looguna daray muddo hal sano oo ah